عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المضيرة وحول المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان أذان كباب كيسيوية وللمسافرين ددك إيغو سعوتدها أسقنا ذو بالعنواء أذانكي dabal xukumkiisa ama mashruuciyadiisa dadkii iyagu safarka ahaa idaa kaanuu hadday yihiin jamaacatan jamaaco bal hadday jamaaco yihiin oo dee jamac bay ku wada tukanayaane in inay salaada walow safarba ay yihiin oon inagayn ay u adimaan ay mashruuc tahay ayuu baabkiisii yahay koley lilmusaafiriina ruwaadda bukhaari barhkood ama intooda badanba lilmusaafiri baa ku sugnaydee se asha ku jirta jinsiye ah waa isla macnoun idaa kaanuu jamaacatan waliqaamati waxaa kaluu baabkiisii yahay aliqaamati iqaamadii oo iyaduna ruuxii dee musaafirka ahaa markaa salaadihii shanta ahaa uu tukanayo aqiimitaankii uu aqiimayay ay taasna ay hayd wax jidaysan oo ayuu baabkeedii yahay wakadalika bicarafata wa jamcin ay wakadalika waxaa sidaas oo kale uu baabkuu baabaysan yahay al-adaanu adaankii bicarafata carafad ee markaa labadii salaadood laysu geynayo iyo wa jamcin musdalife iyaduna habeennimadii marka labada salaadood laysu geynayo bal adaankii iyadana waqtigaas laba aadaamaye salaadaha loo aadaamayay ayuu baabkiisii yahay bal intan hore bal weli tarjamadii waxbaa inoo hadhsane waxa uu marka hore qaydayba oo dadkii iyagu musaafiriinta hadday jamaaco yihiin salaadihii dee bal inay u aadaamayaan ama ay adimayaan taas kolley axaadiida uu inoo keeni doono ayaa taa ku wada timi oo ah markii jamac laba yahay laakiin hadduu ruuxu keligii yahay safarna yahay taas miyaa xukumku kaba baxaya lama adimaya miyaa waxaynu soo maray xadiidii hore oo xadiidkii abu saciid ee baabkii wa baabu rafcu sawti binidaa xadiidkii uu lahaa nin uu lahaa dee waan ku arkaa adigoo adhiga iyo baadiyahaba jecele markaa adee adhigaaga iskaba dhex joogto dhawaaqa sare u qaad waana ruux keliya bal halkaa waxaynu kuba soo marray xadiidkaasoo isaguna keenayay ruuxii keli ahaana safar hadduu yahay iyo hadduu baadiyo joogo inuu adimayo keenayay ee imaka si axaadiida uu inoo soo wado ayaa dee jamac ama saf dad jamaca oo mid wax ka badana ayaa beesha inooguba sugane taasi meesha kama saarayso ruuxii keli ahaana inuu adimayo marka uu salaadii tukanayo oo dad uu yeedhayaa haddii aanay jirinba oo iyaga meeshii isugu imanaya dee arrinkaa horeynu soo marree ah fadligan kale aadaanku leeyaho ruuxii inuu markhaati u noqonayo wax alla wixii dhawaaqiisa maqlay taas ruuxii munfaridkaaba waa wuxuu u baahan yahay ama imanaya baltaawen xagga iqaamitaanka kolley dee waa si guudba waa mashruuco waa iyadu way inoo dambaysaana in carafo iyo jamcina kolley way inoo dambeeyaan axaadiid baana kuba yimi sheekhu raximahu llahu tacaala kitaabkaba uu ku soo aroorin doono barhna aanay kitaabka ku sugnayn xadiidkii dheeraayee jaabir ee muslim iyo abu daawuud iyo ay wariyeenee axaadiidtii xajkii rasuulkii ilaahayna ugu taamsanaa xagga siyaaq ahaana uguba fiicnaana waxaa kuba sugnayd rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh duhur iyo casarkii carafo uu kuba jamcinayay aadaan iyo iqaama inay jirtay xagga musalifana xadiid inoo dambeeyo ibnu mascuud ba aadaan iyo iqaamaba ay kuba wada timiyo bal iyadoo dee socod balaba lagu jiro la jamcinayo kaasna aadaan ku waajidaysan yahay ayaa baabku yahay bal markaa wuxuu yihi waqowlilmu'adini waxaa kaluu u baabaysan yahay mu-adinka qowlkiisii uu odhanayay alsalaatu fi rixaali salaadu waxay ahaatay guryihii iyo dee ayaa laguba tukanayaa ha lagu tukado fii leylati habeenkii albaaridati qaboobeydoo marka qabow jiro dee waxa weeyaan kolley inaga qabow saasi ma yimaado inaga dhulkaa qabow iyo awilmadiirati habeenkii roobku da-ayay bal iyadana inay jidaysan tahay aadaanka ama ha lagu daro sidaynu xalay sooma xadiidkii ibnu cabaas ku soo aragnay ama ha lagaba dambaysiiyo markuu aadaanku dhammaado ha lalaba yimaado sida xadiidka ibnu cumar yahaye bal in dadkii dee rukhsadan jirta la ogeysiiyo laydhaa guryihiinni iskagaba tukada bal taasna baabkeedii weeye bal intoo dhanba axaadiida uu inoo keeni doono ay kuba sugan tahay xagga bal maalan markaasin waxa weeye in dee hadday tahay safarkii laba aadaamayana waa taa rasuulka ilaahay wax inoogaba suganba weeye xagga bal maalan ruuxu hadduu keliyeyna jamac buu kuba qaydeena waa taa aan sheegnay xadiid horena waynu soo maray aimada intooda badanna waa qowlkoodoo ah ruux kastaba aadaanku inuu u jidaysan yahay ibnu cumar baa lasoo naqliyaa inuu yidhi dee waana wax isagii kaba sugane ciidan ama safar amiir isagu dee ama cid hogaaminaysa ay jirto oo salaadii loo dhawaaqayo si ay isugu yimaadaan kaas baa markaa laba aadaamayaaye ciddii aan qoladaa ahayn way aqiimayaanuun ee laakiin dee axaadiistii baa iyada taa inooguma sugan xaggan intan dambena axaadiida waa inoo keeni doonaa walow ayn horeba u soo marray xadiidkii ibnu cabaas iyo marka wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna musr bnu ibrahima qaala xadaثna shucbatu can اlmuhaajiri abilxasani can zayd bni wahabi can abi darin qaala anahu qaal xadiidku waa xadiid mawaaqiida intii aynu ku jiraynu soo maray halkii ibraadka duhurka ayaynu kuba soo maray bal habeen keliya ama cashar keliya laba goor isagoo kuba jiray ayaynu soo maray markaas baana almuhaajir inuu magaciyaanu sifo ahayn aynu soo sheegnay asha gelitaankeedanna waa la gashaa kolle waa la gooyaa labada xaalaba oo laba xaalo aynu soo maray in xadiidkuna shucbaya waxaa ka dambeeya saasunbuu ahaa labadii goore horeba imakana marka uu dambuu soo celiyana saasunbuu ahaanayaa laakiin inta shucbo ka sokaysaa kol mid keliya haba noqoto se halkan kolla laba ha galeena kuwaasa isbadbedelayaan wuxuu hi abu dar qaala kunaa waxaanu ahayn maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa fii safarin safar fa araada wuxuu doonay almu'adinu mu'adinkii an yu'adina inuu aadaamo macnaa waqtigii duhur baa galay zawaalkii baa galay safarna way yihiin mu'adinkii baa dee sidii waqtigii uu aadaami jiray baa gaadhay inuu aadaamuu doonay faqaala lahu rasuulka ilaahi baa hi abrid dee udkhul fi lbardi weeyaanoo qaboojiyo dibdhig weeyo u kaadi inta ay dhulku bal wax ka yar qaboobayaan ee hadharhku soo rogmanayaan uma araada markuu muddo jooguu doonay haddana an yu-adina inuu aadaamo faqaala lahu abrid rasuulka ilaahi baa ku yidhi qabooji macnaa waa udkhul fi lbardi weeye abrada macnaa dakhala fi lbardi waa taaan idhi macnihiisa ahaa macnaa u kaadi un weeyo bal u dibdhig uma araada an yu-adina mar saddexaad faqaala lahu abrid xataa saawaa ilaa uu la sinmay adilu harhkii atuluula waa meelhii dee bannaan bay joogeen tuluulla waa ciiddaa istuusha iyo burciiddaa istuusha taas baaba jamcu tallin weeye iyaduna aada uma dheeraato ee waqtigai harhkeedu laba sinmayo harh kaba baxayaa waana waqti ay cadcadu kolley duhur qaybkiina kolley intii badnayd ee waqtiga duhur tegay bal waana masale aynu hore usoo rogrognoynu uga soo hadalla iyo bal waqtiga ay ibraadkani sunno iyo wixii kuba tacalluqsanaayo imaka halkan maqsuudku ma aha safar bay ahaayeeno waa la aadaamay weeye waatan la aadaamayay bilaal baanu ahaa ka aadaamay riwaayana waxaa ku timi kitaabkii aanay kuba sugnaan aadaan iyo iqaamaba way dhacdeen markaas weeye lafdigii horeynu soo marrayna halkan xataa saawaa bedelkeeda xataa ra-aynaa fay-ad tuluuli buu ahaa ilaa aan aragnay harhkii baa soo rogmaday weeyaanoo taliyadaa aan dee dheeraynba harhkoodii inuu baxay oo aan harhkoodii aragnay fayna waa harhkaa gelinka dambe bal lafdigeena hore usoo aragnay kaasuu ah faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam ina shidat alxari waa sababtii ibraadka kulaylkan aada u daran iyo kulaylkan adeegiisii iyo siyaadadiisani iyo quwadan kulaylku leeyahy waa min fiixi jahannama jahannamo kulaylkeeda faafitaankiisa uu faafayo iyo waqtigan oo loo idmay inay neefsato waqtigaa xagaagii bal xadiidku waa xadiid sharaxiisu inoo wada horreeye maxalushaahidku safar bay ahaayeen rasuulkii ilaahay bay la socdeen iqaamid la aqiimid la aqiimay salaaddii un laguma kaaftoomin ee waatan la aadaamay lana aqiimay markaa safar marka la yidhahay adaanka iyo iqaamaduba wax jidaysan weeye xadaثna mxamed bn yuسuف qala xadaثna sufyaan can khaalid اlxadaay can abi qilaabata can malik bn اlxuwayriثi qaala kolley caawa cid cusub waxaan filayaa sanadka inaanay nooguba jirin inta badanna waa dad in badanna aan aragnay bay u badnaan doonaan marka maxamed ibnu yuusufkana waa maxamed ibnu yuusuf alfaryaabi oo ilaa kitaabka bilooyadiisii baan soo arkaynay kolley horena waa tii aan usoo marray maxamed ibnu yuusuf alfaryaabi hadduu idlaaqo sufyaan waa sufyaanu thawri sufyaan ibnu cuyeynada waxbuu kaba wariye laakiin ma idlaaqo ee uu markaas hadduu idlaaqo sufyaan waa thawri eh isaga u magacaaba waxaa kaloo iyadna kitaabka ku suganayn horeba weliba meelo filayayna cilmi ahayd ayn kuba soo aragnay iyagoo isku dhow maxamed ibnu yuusuf albikandi nin saasa ninka maxamed ibnu yuusuf albikandi marka la yidhaaho sufyaan thawri ma soo gaadhinba isagu sufyaanku idlaaqaa ama sufyaanku wax ka warinaya waa sufyaan ibnu cuyeyna kolleyna sheekhu wax taa kuba tacalluqsan buu halkanna faa'iido sidaasa ayuu dhigtay sharaxa bal sufyaankan maxamedkani waa firyaabi sufyaanna waa thawri can khaalidin alxadaa'i can abi qilaabata can malik bni alxuwayris dadku waa dadkii xataa dee casharkii xalayto aynu kuba joogsanay waa xadiidkiinu kuba joogsanay buu ahaa ee malik bni alxuwayris marka abuqilaabana uu kuba sugnaay khaalid ulxadaa un baan kuba sugnayna halkaa ayuubbaa jiray waa xadiidkii inoogu dambeeyey xalayto haddaba wuxuu yihi markaasin malik ibnu lxuwayris qaala ataa waxaa yimi rajulaani laba nin baa yimi annabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkay u yimaadeen yuriidaani safara iyagoo doonaya inay safraan rasuulka ilaahay bay la joogeeno way tegayeen way laabmayeen xalay waxaynu soo aragnay dee inay rasuulka ilaahay isagoo nafar ama kooxa ay u yimaadeen labaatanaye habeenna la joogeen oo uu rasuulka ilaahay yidhi markaa markay muddo joogeen laabma oo kale waxaa weeyaan kolley labadanna waa maalik iyo nin kale oo rafiiqiisa aan laynoo soo magacaabin waxaa dhici karta inay kala horhoreeyeen oo labadoodu mar gaara ay tegeen ee bal rasuulka ilaahay bay u yimaadeenoo faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi idaa antumaa kharajtumaa waa idaa antumaa kharajtumaa kolley kharajtumaa dambid ay fasiraysunbaa antumaadanna ku camal faliye ay idaa kharajtumaa antumaa baa macnuu noqonayaan waa haddaa baxdaan labadiinani oo dee way noqonayaan safar bay markaa gelayaan fa adina aadaama oo marka waqti salaadeed ni galo waqtigaa adima kolley aadaamadun maaha labadoodii mar keliya inay wada aadaamayaane dee midkoodna uu aadaamaya ka kalena waa dhegaysanaya waa kan uga jawaabaya markaa aadaankiina waa aadaan ka wada dhexeeyo markaa taas bay tahay ee maaha inay labadoodii wada aadaamayaan kolley xadiidkana riwaayaadkiisa kaleba ama xalayba falyuadin lakum axadukum baynu soo maray waana inoo dambaysaa riwaayo kaleo xadiidka kan ku xigaaba waa isaga un uma aqiima aqiima markaa safar bayin waa laba keliya salaad bay wada tukanayaan cid ay u yeedhayaan ma jirto rasuulka ilaahay muxuu faray inay adaamaan ay adimaan ay aqiimaanna bal markaa dee waana baabkuti inooguba baabaysna uma liya-ummakumaa haydun tukiya akbarukumaa oo sidaan xalayba soo sheegnay aadaanka weyni lama eego walow dee sowd fiicin iyo dhawaaq dheeritaan iyo macrifada waqtigiiyo waxyaalo sidaasoo sifaadka muadinkaoo la eega ay jirto arrinkiina waa waxay iskuba dhadhowaayeen bal markaasaa rasuulka ilaahay xaggii iyada laakiin salaadii jaanibkii qiraa'adii la horreysiinayay ama fiqigii ama aclamuhum horta waa aqra'uhum iyo aclamuhum bisunayatiina waa waxay kuba sinaayeen baan nidhi xalayba markaas waxaa lagu kala horreysiinayaa waxay noqotay xaggii da-dii in la eego kaydinku weyni haydin tukiyo uma liyaummakuma akbarukuma xadiidkana waxay laatay aada buu daahir u yahay macnihiisu iyo waxay nooguba sugan xadaثna mxamed bn اmusanى qaala xadaثna cabdulwahaabi qaala xadaثna ayubu can abi qilaabata qaala ayuub xalaytaynu soo haynay waa xadiidkii waxoogaa inun kaba dheer inaan xalay noogu sugnayn ay kuba sugan tahay laakiin ayuub markii hore wahayb ibnu khaalid baa ka warinaya dariiqii hore dariiqan cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid athaqafi baa ka warinaya waa waxyaalaha dee koley alfaadaha ziyaadadaa ruwaadii ay barhkood ay waxay xafideen baan kii kale ama uu kaba tegay oo taas bay iba timi laakiin waa dee xadiidkii hore un qaala wuxuu yihi abu qilaaba cabdullaahi bnu zayd aljarmi xadaanaa maalikun maalik baa noo waramay waa maalik bnu lxuwayris oo wuxuu yidhi ataynaa waanu nimi ila nabiya sala allahu calayhi wasalam wa naxnu shabaabatun annagoo niman dhallinyaro ah oo dee rag odayaali lamay socon dee iyagu hayar kale waaweynaadeen laakiin dhallinyaraan ahayn mutaqaaribuuna xaggii da-da isku dhow isku filmay wada ahayne laakiin waanu iskuba dhoweyn fa aqamnaa waxaanu ku nagayn cindahu agtiisa cishriina yowman labaatan cisho xalayna cishriina leylatan baa inooguba sugnaay dee waa habeen iyo maalintii weeye ama cishriina yowman waleylatan waabatan halkan wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa raxiiman mid naxariis badan oo rafiiqan dhimrin badan oo dee dadka u naxariista u dabacsan xaaladooda iyo umuurahooda dhowro ilaaliya falamaa danna markuu u maleeyey waa nimankaa dhallinyarada ah rasuulkii ilaahi labaatan habeen waa kuwaa la joogay hijradiina way joogsatay oo dee laa hijrata bacda alfatxi baabay tahay waa fatxu maka dabadeed reerahoodina waa muslim oo waxay uga soo cararaan ma jirto ayaa iyagina waa kuwan waa xiisoodeen oo niman soo hijrooday may ahayn falamaa danna anna anagu qad ishtahaynaa ahlanaa ehelka iyagii inaanu doonay aw qad ishtaqnaa inaan u xiisoonay ehelkayaga waa isla macno uunana shaki xalayna markaa waxay nooguba sugnayd falamaa ra'aa shawqana iyadoo ismuu laga cabiro ayuu sa'alanaana weydiiyey canman taraknaa ciddii aanu ka nimi aanu ka nimi bacdana dabadayo xaggaa bilaadii dadkanu kagaba nimi buu rasuulku nagaba warsaday fa akhbarnaahu waanu u waranay qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi irjicuu laabma ilaa ahlikum reerkiinnii eheladiinnii ku laabma fa aqiimuu fiihim dhexdooda ku nagaada oo la jooga wa callimuuhum dee waxaa abbarateen labaatan habeen oo dhan bay rasuulka ilaahay labaatankii maalmood la joogeen intaasna waxbay kororsanayeen ee iyagii waxbara wa muruuhum amra wadakara ashyaa axfaduhaa ulaa axfaduhaa macnaa raawii baa kolleyle abuqilaababa haddaan kaba dhigno ma jasminaye markaa maalik wuxuu sheegay ashyaa aan xifdisanahay ama aanan xifdisayn oo waxyaalihii uu rasuulka ilaah yidhi dadkiina amra hadalkii rasuulka isagoo sanuu isugu xidhan yahay wamuruuhum wasalluu tukadana kamaa ra'aytumuunii si ay aragteen usallii anoo u tukanayn si ay ugu aragteen dee intaasba way joogeen oo salaadihii oo dhanna way la tukanayeen oo isagaabay marti u ahaayeen meel kale may degin oo kolkolun ay yimaadaan ee saa igu aragteen anoo u tukanaya saasun uba tukada oo waana dadkii ayuu ka mid yahay saxaabigani una fiirsaday rasuulkii ilaahay siduu u tukan jirayna soo naqliya markii dambena dadka bari jiray fa idaa xadarat isalaatu oo bal dee abuqilaaba markanuu ka maqlay oo waqti dambe abuqilaaba waa nin taabici oo taabici dhaxaah ciraaq baanu kagaba maqlay isagoo masjid ay reer bani jarmi lahaayeen waa basra iyaga ugu yimi ayuu iyaga salaad tukiyuu yihi bal waan idin tukinayaae balkaalay ah oo eega san u tukanayo u tukanayo markuu tukaday dabadeedna umuurahan buu u sheegay oo abuqilaaba markaas dee ayuu iyana isagay kasii wariyeen waa mar dambe oo basro ay wada joogeen uu masjid intuu uguba yimi khaasatan abuqilaaba iyo reerkooda masjidka dee xaafadoodii uu kuba yaale ayuu u sheegay oo uu tusay sidii uu rasuulka ilaahay uu kaba arkay waana kan yidhi rasuulka ilaahay ku yidhi iyaga ma dadka uu ka mid ah wasalluu kamaa ra'aytumuni usalli fa idaa xadarat isalaatu salaadu marka ay xaadirtay timaado falyu-adin lakum axadukum oo halkan waxaaba ah markay reerkii tagtaan dhex jooga bara sanna uba tukada ayaaba daahirku ya laakiin riwaayaadkii kale waxay noo caddaynaya intii ay dee safarka ku jireenna in xukumkani uu yahay oy dee aadaamayaan safarkoodii iyo socodkoodii falyu-adin lakum axadukum walya-ummakum akbarukum ka idinku weyne haydin tukiyo bal markaa weli axaadiistii qayb baa inoo hadhay waxa weeyaan khaasatan waa tarjamada inteedii dambe wa qowlilmuadini alsalaatu fi alrixaali fi leylati albaaridati aw ilmadiirati bal saddexdan xadiid oo kolley xadiid dee laba dariiquun uu leeyahay oo xadiid keliya yahay ha kala dhaadheeraadeene dee intii uu qeybtaa hore u baabaystay ama tarjamadii oo ah safar markaa la yahay in la adimayo lana aqiimayo bal taasi way noogu sugantahay carafo iyo jamcina halkan axaadiisunbuu ishaaro dee wa saasay xaaladu tahay waana dambaysaas waana tan aan sheegnay meeshii ay kuba yimaadeen eh oo iyada wax ku tacalluqsan halkan inooguma keenayo laakiin waa axaadiid dambaysuu ishaaraya uun oo iyagana in dee aadaan iyo iqaama ay jirto bal taasba weeye xagga fardigana waa taaan soo sheegnay ruuxu markuu keli yahay taas inay qowlkii dee ahlucilmiga mucdamkoodii uu yahay bal waxaa laga uu ka soo noqonaya halkan cadaa ibnu abi rabaax waana nooc mubaalaqa eh safar haddaad toonad aadaamin oon salaaddii aqiimin salaadada kuma soo celi oo si waxuu shardibaa isixadiiba uba tahay bal markaa intaa hore qeybtii tarjamada way noo dhan tahay cadaan iyo iqaamo hadday tahayba qeybtii kale uu markaa wixii uu daliilka ahaa sheekhu halkan dhiganaya wuxuu yihi xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa yaxya can cubaydillaahi bni cumara qaala xadaanii naaficun qaala adana bnu cumara koley rijaasha waan garanaynaa yaxyahana waa yaxya bnu saciid alqadaan cubaydullaahina waaba kan magaciisii noo sheegay dee waa cubaydullahi bni cumar bni xafs bni caasim bni cumar bn lkhadaab siaan marar badan soo aragnay waa nin aada iyo aada marka leego oo itqaan badnaayo aimada qaarkood markay naafic noqoto imaam maalik oo dee aada iyo aada ugu horeeya axaadiistiisa ay kaba horreysiiyeen isaga oo isaga kaba horreysiiyeen markay noqoto xadiidka marka la eego in qaasim can caaishatana zuhri oo isaguba halkaa aada uguba horeeya ayay barhkood isagaba ka fadileen oo markay taa noqoto can qaasim can caaishana zuhri bay kaba horreysiyen waa ninkaa itqaanka aada u itqaanka badan ninkaas baa wuxuu yihi naafic baa ii waramo qaala wuxuu yidhi adana waa aadaamay ibna cumara ina cumar fii leylatin habeen baaridatin qabow waa habeen dee dhulkaasna waa qabow yahay waqtiga jiilaalkii bidajnaana ama dajanaana bal haddii jiimta la reebay iyo barhkoodna fatxo way sheegaanba meeshaa dajnaan la yidhaaho isagoo jooga ayuu habeen aadaamay isaga ayaana adimayay dee sa lafdigan daahirkiisu yahay kolley dajnaanna sheekhu wuxuu leeyahay horta lama sarfinayo oo dee aliftan iyo nuuntan iyo calamnimada waa makaan magaciiya ayaa taa keenaysa meesha uu yahayna kalaam waxoogaa iyo dhowr sadar ka qaatay ayuu sheekhu dhigtay oo kolleyna oo wuxuu cibaaraadkiisii ka mid ah qaala saaxibu saxaaxi wa hayri ninka ule muu magacaabina dee waa kitaab mashhuuriya saaxibkii waa buur xagga maka dhinaceeda ah waxaanu haddana yidhi qaala abuu muusa isaga waa magacaabay fii dayli lghariibeyn labada hariib daylkoodii huwa mowdicun aw jabalun bayna maka waa meel ama buur makiya madiine udhaxaysa haddana muxuu yihi qaala saaxibu lmashaariqi waman tabica waa jabal isaguu sii yar xadidaye bariid bariidkuna oo afar farsakh labiyo toban mayl taqriiban maka u jira haddana wuxuu raaciyey qaala saaxibu lfaa'iqi faa'iq ninkii lahaana wuxuu yidhi isaga iyo maka shan iyo labaatan mayl baa u dhaxaysa waadiga murna toddoba mayl ayaaba u dhaxeeya bisabcati amyaal waa markaasuu leeyahay intan saaxibulfaayiq sheegayna dee laba beriidba way kaba sii badan tahay kolley qowlkiisana wuxuu buu ku raajax yeelay bal waxa ay tahay kolley dee anigu qolooyinkan ma magacaabayo haatan waxaa roon dee idinku ina xaggiina kala timaadaan oo waxaan anigu sheegaa waxaa laga yaabaa inta badan dadku iskaba iloobayaan laakiin wuxuu ruuxu bal isagu hubsadee bal uu ka fikiriyo maskaxdiisa yar ka shaqaysiiyo ma iloobayo uu xusuusnaanaya su-aashaydaa waxa ah in saaxibu saxiixa kolley malaawaka ugu sahlan yuu yahay daylulqariibeyn buu yidhi waa maxay labada qariib maxay tahay waayo daylulqariibeyn labada qariib dabadoodii ama daylkoodii ama tatimadoodiiba aan idhaaho bal isaguna labada qariib maxay yihiin ama muxuu yahay bal taas kolley waa kitaab sidaan arkayno saaxibulmashaariq wa ayo ninkan mashaariq leh iyo halka ugu dambayso oo ah saaxibulfaa'iq buu yidhi waana ninkan uu leeyahay isagoo dhulka uu maray markaa isagaa meeshiisa uga dhow raggan kale aan barhkood aragba waa arrin uu ku kala raajax yeelaye bal saaxibulfaa'iqna waa ayo bal magacyada raggan kale waa dad waxaan ugu ururiyeyna waa dee dadkii baabkan marka la eegayo meelo sheegitaankeed kollay laga dambayn jiray ah bal idinku isku soo daya ugu dambaynna wuxuu yidhi dee tan saaxib alfaa'iqa waxaa xoogeynaya abuu cubayd ilbakri wuxuu yidhi kollay isaga wax laga yaaba marar inaan soo qaaday ee abuu cubayd ilbakri isaguna dee kolley kitaab buu leeyahay marar horna aan soo sheegnay kitaabkaasi muxuu yahay bal waa in taasi xaggiina ah weeye waxaa laga yaabaa dee magacii in dhaqso ahaa inay ka yar hawl yar badnaato laakiin wixii uu ruuxu xaggiisa kala yimaado isagu baxsiyey wuxuu iloobaya maaha waa wuxuu xafidayo waxna faa'iidana way kuma sugan tahay bal tarjiixiisna waan aragnaa isagoo xaafid tuur yar waxbuu ku yar raajax yeelay aan habeenkaa dambe ishaari doona marka magacyada keentaan ay tahay kolleyna iyagu haddaysan yidhaaheen ninkan le mucjam almacaalim aljuqraafiya fi siira waa nin mucaasira inu nooliyeen kala warmahayo kolle waa nin sacuudiya isagu wuxuu kaba dhigay afariyo konton mayl inuu u jiro maya afariyo konton kilomitr inuu u jiro maka ayuu kaba dhigaayo kolley dhowr iyo labaatan kan mayl ninka yidhi ayay iskuba dhowaanayaan dee farqi ha uba dhexeeye mucjam almacaalim aljuqraafiya fi siira waan dhaafay markaasi haddaba markaa adajinaha baa la joogay habeenkuna habeen qabow buu ahaa uu aadaamay uma qaala marka daahirku aadaankii uu dhammaystay weeye markuu aadaankii dhammeeyey ayuu yihi salluu fii rixaalikum isagoo ku dhawaaqaya ayuu yihi meeshii rixaashiinii waa meelaha dadku kollay safar bay ahaayeenba dee ninkaasa halka alaabta u taallunbaa manzil iyo maskan uba ah magaalada laakiin markaa la degan yahay gurigiisiibaa dee raxligiisu noqonaya waa halkii alaabtiisu isna taallay ee ku tukada meelaha aad degantiin iyo meelhiina halkaa iskaga tukada taas buu idhi isagaa imaka tani ay tiisii ahayd maxaa u daliila oo xujadiisu ay tahay waa tanoo fa akhbaranaa wuxuu noogu warramay ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa ya'muru mid amra muadinan ruux muadinah kolley muslim laftigiisu waa tacriifbay ahayd sida shaarixuba leeyo ya'muru lmuadina muadinka ayuu amri jiray oo yuadinu macnaa an yuadina weeye inuu aadaamuu amri jiray uma yaquulu wuxuu odhanayay calaa ithri waa aadaanka dabadii iyo aadaanka marka la dhammeeyo dabadeed alaa salluu fi rixaali ku tukada rixaashiin iyo guryihiinnii kuba tukada taasuu odhanayay goorma fi leylati albaaridati habeenka qabow aw ilmadiirati ama habeenka roobku da-ayo weeye waa daati lmadar faciila bimacna faacil waa iyadu taa daatulmadarka ah roobku da-ayo fi safari safarka markaa safarka la yahay dhulkuna qabow yahay amase in waxa weeye uu roob da-ayo wuxuu odhanayay meelihiina aad degantihiin iskaga tukada oo waxba halkan aan joogo haba imanina taas buu odhanaya bal xadiidka iyada waxay iyada inooguba sugan xadiidkan ibnu cumar in marka alaa salluu fi rixaali la odhanaya aadaanka dabadi inay tahay lafdigu waa cad yahay taasuba kolley lafdi muslimna yaquulu fii aakhiri nidaa'i walow taasi ixtimaal ay leedahay laakiin kani waa cad yahay xadiidka ibnu cabaas aynu soo marayna markii uu ashhadu ana muxamadan rasuullah muadinku yidhi ayuu amray inuu alaa salluu fi rixaali yidhaaho macnaa waxay beddelkaba ahayd xaya cala asalaati xaya cala alfalaaxdii bay beddelkaba ahayd dee aadna waa daahir inay beddelkaba noqoto markan ruuxa la leeyahay xaya cala salaax xaya cala asalaati waa kaalay iyadoo kaalay la yidhi haddana haddii la yidhaha iska joogoo kale waa nooc yar bal maalan laba yar kala duwanoo waana say aimada qaarkood ay kuba tegeen bal una baabayseen sida ibnu khuseyme iyo in dee aan xayalaat xaya cala alfalaax laba odhanayne bal waxa weeye la odhanayo iyada beddelkeedii alaa sallu firxal laakiin xadiidkan waxa weeye ibnu cumar iyada tan buu sariix ku yahay bal markaa waxaan leenahay haddii halkaa hore la raaciyo iyo haddii bal matalan marka dambe laba yidhaahaba kolley labadaba kol hadday inooguba yimaadeen oo ibnu cabaasan rasuulka ilaahay kaba soo noqon u yihi saasuu sameeyey man huwa khayrun minii ama minhu waxaan leenahay labada xaalaba waa jaa-is oo saa daraaddeed baaba imaam shaafici kitaabkiisa um marka uu sheegaya masalada ayuu labadaba soo dhigtaa u yidhaha wuxuu odhanayaa aadaanka aakhirkii ama dee markaas ama dee marka uu dhammeeyo oo dee waxa weeyaan mid kastaaba waa fiican yahay marka arrinkuna waa jaa-iso bal halkaa ay barhkood yidhaaheen noocii dee wax laba kala duwan bay noqonayaan kaalaya iyo iska jooga oo kale kolley iyadana haddaan idhaahno labada xaalabo way bannaan yihiin waxay arrintu tahay dee markan la leeyahay alaa salluu fi rixaali waa ruksa ruuxii maanta ruksaad haysataa jamcii waajibka kugu ahaa ee aada u adkaa iskaba joog weeye laakiin ninkii isagu mashaqadii u adkaysay ee isa soo kalifay ine waa tanoo muadin muadinkiiba masjidkiibuu joogaa imaamkiibaa masjidkii jooga isagu markaa iskaga taxamulay roobkii iyo dhiidhigii iyo dabiishiiyo wixii ama qabowgii iska taxamule yimi arrinta ruqsunbay ahaydoo dee lama odhanayo waa mamnuuc bay kaato waa iman kare waana la tukinayaayo markaa bal waxa ay tahay uun asalaatu fi rixaal ninkii doonaya inuu ruqsaystay ruqso u tahay bal maalan kii isagu mashaqo u adkaystay bal waxa weeye ee markaa yimi iyadii jamcii lama baabiinayo ciddii joogtay waa la tukinayaayo bal markaa taas riwaayo muslim baana waxay ahaydba rasuulkii ilaahay inay safar u raaceen xadiidka jaabir roob baa helay markaasaa maxaa diidka liyo sallii man shaa minkum fii raxli ku tukada ninkii doonee idinka idinka midi raxli oo markaa waa ruqsa arrintu dee kii isagu mashaqadii taxamulay isagay jirtaaye ee yimaada looma diidayo waana la tukinaya jamci waa laguma tukanaya bal taasba weeye halkana habeenka qabow ama waxa weeye waxa ayaa inooguba sugan ama roob da-ayo oo kale taas baa inooguba sugan laakiin maxaa ku qaydan fi safar baa kuba qaydan oo daahirka xadiidku waxaba weeye markan arrintani ay ruqso noqonaysaa oo markaa safarka la yahay ee haddii la negi yahay dee arrinku waa ka duwan yahayba waxaana jirta oo iyada dhacday markaa riwaayadka qaarkoodna inooguba yimi waana ibnu abu cawaan oo dee isagu mustakhraj leh oo dee kutubtan markaas mustakhrajaadkiisii oo dee sanadkoodii markuu kuba yimaado saxiix noqonaya fii leylatin baarida aw daati madar aw daati riixin waa habeen qabow ama roob leh ama dabayl leh oo dadkii mashaqa ay ugu sugan tahay bal xuduurkii iyo imaatinkii ay mashaqa uguba sugan yihiin bal waxa weeye un horta saddexdan xaalo saf marka la eego roobkii iyo qabowgii iyo dabayshii markay noqoto waa acdaartii loogaba hadhayay jamaaco ee ruuxa loogaba ruqsaynayay aimada qaarkoodna ijmaac bay soo naqliyeen halkaa culimmadu kuba ijmaacsan inay acdaar tahay walow shaaficiyada malaa dabaysha ay ka dhigaan sax hadday habeen tahay waa wada cudurdaar ee hadday maalin tahay oo kale dee markaa labadii xaale kale waaba ruqsada way qabaane dabayshu si waxaanay cudurdaar jamaacada loogaba hadhahayn aanay tahay laakiin xadiidkan daahirkiisu waaba safar arrintu inay tahay se maxaa jira kollay kutubtaa sunanta ayaa waxa kuba sugan wax keenaya bal maalan in iyadoo dee waxa weeye aanay habeenna ahayn safarnaba ahayn intuba waa wax riwaayaadka kuba yimi allahuma markay dee qabowga iyo ay tahay roobka oo xadiid markaa uu sheekhuna leeyahy isnaadkiisu waa saxiixa asxaaba sunan ay wariyeen ayaa maalin inta roob u da-ay ayaa rasuulka ilaahay u ruqseeyey inay guryahoodii kuba tukadaan xadiid kaloo iyadna asxaabu sunan ay wariyeen fi leylati almadiira waalghadaati alqara oo waxa weeyaan waa maalinti subaxdii qaboobeyd iyo taasoo dee walow ay habeen raacsanahay lakiin subaxdina waa iska maalin baabaa la odhan karaa ee waxa weeye bal waxaan leenahay kolley waa rukhas seyn culimmadu guud ahaan cudurdaar bay kaba dhigeen dabayshiina markay maalin noqoto waataan leenahay shaaficiye in ayaaba qabtay inaanay cudurdaar ahayn gees kalena in wax nasoo xadiisoo ku yimi xagga marka la eega maalin iyo dabaysha ma jirtee waa ilxaaq ay culimmadu tan kale ay haleeshiiyeen ama ay ugaba qiyaas qaateen bal waxaan leenahay lafdigan safar xadiidka kuba sugan isagoo wuxuu inoo dambeeyaa mutlaqoon safar aanu laba socon taas baanay jumhuurulculamaa qaateen oo idlaaqay qaateen holow dee dhinaca kale haddii laga eego mutlaq iyo muqayidka layskuma qaydi jiray malaa qaydka uu keeni laha horreysiin lahaa bal dee jumhuurulculamaa watay qaateenoo umuurahani waa umuuro dadkii looguma ruqsaynayo taa welibana jamaacaduna way noo dambaysaa wax kale ayaa inoo sii dambeeya wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala markaa allah saluu fi rixaal way nooguba sugan tahay xadaanaa isxaaqu qaala akhbarana jacfar bnu cawnin qaala xadaanaa abulcumaysi can cawn ibni abi juxayfata can abihi qaala anahu qaal kole xadiidku waa xadiid aynu soo maray oo horeynu u soo maray ama ha noqoto halkii sutrada ama inka horeysayba haba noqoto bal dahaarana waaban kusoo maraysan filayo xaggan rijaashuna waa dadaan soo wada maray laakiin isxaaqan waxay aimadu raajax yeeleen isxaaq ibnu mansuur nin la yidhaah inuu yahay oo sheekhyada bukhaari kaba mid ah ama intooda badan waxaan abu daawuud ahaynba way ka wada wariyaan waa alkowsaj ninkaa laqabkiisu ama taasna ay ahayd isxaaq ibnu mansuur bal taasba wey nin kaloo isxaaq ibnu mansuur isaluuli la yidhaah baa jiro kutubta lixdaaba ku wada sugane laakiin waa dabaqada isaga ka horeysaoo bukhaari lama kulmin oo markaa sheekhuma noqonaya dabaqada ku xigta lixda kitaabna waaba kuba sugan yahe isxaaq ibnu mansuur isaluuliye bal waana ninaan hore usoo maray abulcumayskana dee u kolaysaan filaya waan sooba marnay waayo xadiidku waa inoo horeeye waa kunyo kolley waxaa magaciisu uu yahay ninkan cutbat bnu cabdillaahi bnu cutbat bni cabdillaahi bni mascuud waa cabdullahi bni mascuud baa uu aalkiisii ka mid yahay waa nin hiqo atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa waa inoo horeeyey magaciisuna dee kunyadin aad buu uguba shuhroobaye cutbat bnu cabdillaahi ibni cutba oo aabbihii iyo isaguwa isla magaco waa cutba cutbaha dambe u awowga ayaa ina cabdillahi bni mascuuda cutbaha dambe awowga ayaa ina cabdillahi bni mascuuda marka cawn ibnu abi juxayfa ayaa aabihii abu juxayfa wah bnu cabdillaahi suwaayi ayuu xadiidka ka warinaya qaala wuxuu yihi ra-aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kal abdaxi meesha abdax la yidhaaho waa meel dee khaarija marka wakhtigaa hore ha yidhaaheen xataa sharaxa kuba sugnaatee dee iminkana kolley waa xabaala maka un marka xaggaa mina loo dhaafee looga dhaadhaco meelahaas baabay ahayd ee alabdax halkaasuu kuba sugnaa waana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wakhtigii dee uu soo xajeeyiyo balli waa halkii uu degaybe halkaasaan kuba arkay fa jaahu waxaan waa ti aynu soo marray quba casi oo markaa edimaya inuu dee ama khaymad saasi ay uba dhisnayd maracasuu xidhnaa fa jaahu bilaalu bilaal baa u yimi oo faaadanahu bisalaati salaadii baa waqtigeedii galay horeynu usoo maray duhur iyo casarba inuu tukaday labalaba ragcadood in markaasuu salaadii ogeysiiyey uma kharaja bilaalu bilaal baa soo baxay bilcanazati waa canazadii waa murjinkii ama canazadii xarbadii baabu la soo baxay xataa rakasahay ilaa uu taagay beyna yaday rasuulilaahi sala allahu calay waslm bilabdax rasuulka ilahi salaad buu tukanayaa waanu weysaystay weysadii ku weysaysana waa tii aan aragnay dadku iyagoo barakaysanaya wax qoyaankii gaadhay oo wax ka hela iyo wax ninkii kale gacantiisii ee qoyaankaa wax kaba gaadhay ismarmariyeyba inay ismarmarinayeen waa tii aynu hore u soo marray haddaba halkaas buu u taagay si ay sutro ugu noqoto markaa halkaa dadkii iyo dumar iyo cid kastaana wixii ka dambeeya way iska marayeenoo looma diidayn wa aqaama asalaata salaadii buu aqiimay xalushaahidku waa inahan adaanna waa jiray waana kan aqiimitaankai salaadii laba aqiimay safarna way ahaayeenoo rasuulka ilaahay abdax wuxuu u joogaa ee safar bay ahaayeen xadiidkuna aad buu intan ugaba dheera ama uu kaba dheer yahay waxyaalo inaga maqanna waa jiraane laakiin maqsuudkii maxay tahay waa dee safarkii iyo iyadoo bal maalan aadaan iyo iqaamaba oo tan lalaba yimi muadinkiisii baa la yimi mashruuciyadii uu u jidaysan yahay aadaanka iyo iqaamadu lmusaafiriin waa intaas waana inooguma sugan tahay baabun hal yatatabacu miyuu la raacraacayaa almuadinu muadinku faahu markaa uu raacraacayaayo faahu afkiisa haahunaa xaggan iyo wahaahuna waa midig iyo bidix wahal yartafitu miyuu daymoodayaa fil aadaani aadaanka dhexdiisa dhinacan bari dhinaca dee midigtiisa iyo dhinaca bidixdiisa miyuu deeyaayo uu u jeedsanayaa weeye daymadu bal imika istifaam buu sheekhu raximah llahu tacaala usoo dhigtay lafdigan oo muu imika jasmin taas laakiin dee haddii ala yidhaha bal waxyaalo uu inoo soo aroorinaya iyo umuuro aan lafdigan uu bal maalan uu tarjamada dhigtay meelo kale ha kuba soo arooreene anuu inoo soo naqlinayna bal markaas way jirtaaba bal markaa waxaana weeyaanu dee waana kolley khilaafkii ahlucilmiga halkan baanu isagu jasmine laakiin wixii dee ikhtiyaarkiis ahayd biidn illaahi tacaala waan arki doonaa oo bal maalan taas waan arki doonaa waxaa arrintu ay tahay oo uu leeyahay muadinku markan uu aadaamayo afkiisa bal halkan yatatabacu lmuadinu faahu in almuadin waa faacilkii faahuna waa mafcuulkii dee haahunaana waa darf barhkood baa waxa weeye in hal yatatabacu lmuadina taas nasbiyeyba faahuna markaa kaba bedelay koleyna in waa lafdi xadiioo inoo dambeeya laakiin way islaazimayaanuun oo macnuhu waxa weeyaanu ruuxii markuu aadaamayo xaggii qiblada unbuu u jeedayaa oo dhinacna uma jeedsanayo mise intaa uu aadaamayo khaasatan markan uu xaya cala asalaati iyo xaya cala alfalaax leeyahay afkiisii ayuu raacraacaya ujeedadu dee afka hadduu duwo wejigiisiina waa duway markaa waana iltifaadkii mayuu jeedsanayaayo midigtiisa iyo bidixdiisa ayuu u jeedsanayaa mise xaggii uu markii hore u jeeday ayuunbuu uba jeedayaa bal markaa taas buun wahal yaltafitu fi ladaanna dee tatabucan uu afkiisa raacraacaye uu afkiisii kolba gees uu duwayo labadii dhinac ayaaba iltifaadkii kaba dhalanaya ina afkoo keliya lama duwaye wejigii oo dhan buu dadbaya laakiin maaha uun inuu dhinacan u wada jeesto oo uu dee kolla xaggan u jeesto kolla xaggan u jeesto jirhkiisii oo dhanba wada jeediye arrinku maaha waa iltifaatu bal arrinku taas miyay jirtaa kollayna istifhaam haba dhigto horena waynu u soo marray waxyaalaha aanu jasminahayne waxaa inoo dambeeya insha allahu tacaala wixii uu dooranayo aathaarta uu soo aroorin doonay iyo bal taas ayay nooguma sugantah wuxuu yihi raximahu llahu tacaala wayudkaru waxaa laga soo naqliyey can bilaalin bilaal waxaa laga sheegay annahu jacala inuu yeelay isbicayhi labadiisii farood fii udunayhi labadiisa dhagood uu geli labada farood kolley waa labadan musabixo se imaam nawowi halkanba jasmiyaan labadii farood oo dhanna maahay dee kolley ra'sal asbac baa loo jeedaa intan unmulada la yidhaaho markaa muxuu leeyahay bilaal isagoo aadaamaya ay aadaamaya ayuu labadan farood buu dhegihiisa geliyey waqtigaa uu aadaamayey ee uu dhawaaqayay bal taas baa uu leeyahay kolleyna cabdurasaaq baa raximahu llahu tacaala wariyey oo bal taas isaga soo naqliyey oo inuu bilaal saa yeelay wa kaana bnu cumara ina cumar wuxuu ahaa laa yajcalu mid aan yeelin isbicayhi markuu aadaamayo waatan aan aragnay dee inuu aadaami jirayba dee muadin raatiba mahayna markaa uu safarka iyo taasina mar kale muadiintii masaajidda ayaa aadaamayay haddaba muu yeelayn markuu aadaamayo ama adimayo isbicayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood saasuu muu gelinahayn ee isagu isagoo gacmihiisu ay u fidsan yihiin dee markaa aanu dee dhegihiisa gelin ayuu adimaya iyada taasna qolooyinkan kutubtan musanafaadkaa leh ayaa soo arooriyo ahaartan uu imika inoos uu aroorinayo ama kitaabkaba kuwa badan iyo dee kuwo kaloonu dhiganba kollay kutubta ugu sii ihtimaamka badan marjicna uu ah ahaartaa saxaabada iyo taabiciintu waa bal dee waxa ugu mudan labadan musanafee uu midna ibnu abi shayba leeyahay midna cabdurasaaq leeyahay ee kolley kutubta bahaqiya keyrkoodba way kuba timaadaaye laakiin xadiidkii marfuuc ahaa iyo aathaarta saxaabada iyo taabiciinta ayay aada weliba iyagoo badsanaya ayay u ihtimaamaanoo labada kitaabna dabacaad bay ku madbacaysan yihiin kolley malaa musanafka ibnu abi shaybana dabcadan beryaha dambe soo baxday maxamed cawaama ninka la yidhaha uu taxqiiqeeda leeyahay ama sheekhan dee waa sheekh jooga waxa weeyaan uu taxqiiqeeda leeyahay ayaaba dhowr iyo labaatan mujalad dhowr baa dee fahaarisah malaa ilaa lix iyo labaatan hadday gaadhay afar iyo waa fahaarisba taas in kaas in cabdirasaaqna kolley dabacaad liita ayaa markii hore jiray ee iminkay dabco aada u qiimo badan malaayo daaru taasiil ay soo saartay weli laakiin taamaan arag ama imay soo gelin taasin waxa weeyaan dabco horeo radiya un baan haystaa ebal oo markaa waxaan leenahay aathaartan inteeda badan dee waaba masaadirteeda iyo marjicyadeedu waa kutubtaas ay aimadaa hore ay leeyihiinba haddaba ibnu cumar iyaguna qolooyinkaasaasuu sheekhu halkan waa tiirinayaa ciddii warisayna waa sheegayaye ayaaba soo naqliyayoo bal markaa taas bay yidhaaheen n waxa weeye oo labada kolleyna xadiidka markuu inoo keenaan wixii kale aan kaga soo laamayna halkana kaga soo noqon doonaa waqaala ibraahiimu ibraahimku waa ibraahiimu nakhaci wuxuu yihi laa ba'sa dhibi kuma sugna an yu-adina inuu aadaamo muadinku calaa gayri wuduu'in wa huwa calaa gayri wuduu'in isagoon weyse qabin oo ruuxii muadinka ahaa aadaankan dee tahaaradu waa istixbaabuuna shardi uma aha inuu dee weyse qabo oo isagoon weyse qabin hadduu aadaamo markuu aadaankii dhammeeye iska weysaysto hadhow dee kolley markuu aqiimayo oo weyse qabaa inay salaaddii baa la gelayaaye basi kuma sugna buu leeyahayoo waa shay iskaba jaa-isa oo laftigiisa saciid ibnu mansuur iyo ibnu abi shaybiya ay kaba soo naqlinayso uu imaamku halkan soo naqlinayo intuu aadaamo deeta uu buxuu soo weysaysto hadhow markuu soo noqdona uu salaaddii aqiimo taa basi kuma sugnaa bal markaa taas buu yidhi wa qaala cadaa cadaa ibnu abi rabax weeye isna waa ay akaabirtii taabiciinta alwuduu'u weysadu xaqun xaq weeye iyo wa sunnatun waa shay sunno ah macnaa waxa weeye isaguna masalada dee si guudoo weyse kama hadlayo ee waa ruuxii mu-adinka ahaa markaa uu aadaamayo inuu weyse qabo markaasuu leeyaha xaqun wa sunnatun masuna waa xaq iyo sunno oo waxaaba raacsanayd sida cabdurasaaq baana waxa weeyaan soo saaray anlaa yuadina xaqun wa sunnatu masnuuca anlaa yu-adina almuadinu ilaa mutawadican waxa xaq ah waxaa sunno masnuuco ah mu-adinkii inaanu aadaamin isagu wayse qabo mooye wuxuu raaciyay huwa min asalaat huwa faatixatu salaat aadaankii salaadii buu ka mid yahay salaada bilowgeedii weeyo bal markaa taas buu ihi kolley waxaa kaloo isaga ay kaba soo naqliyaan inuu karay ruuxu isagoon weyse qabin inuu aadaamo bal taasna waa soo naqliyey alwudu waa laba qowl oo kala duwan laakiin waxaa sheekhu halkan leeyahay xadiid marfuuca wuxuu kuba yimi oo tirmidi iyo baheqiya ay soo saareen min xadiidi abi hurayra karaahada caynkaasa iyo in ruuxii mu-adinka weyse qabo waxaanu yidhi isnaadkiisa dacfi baa ku sugan saasuu ku dhaafay laakiin xadiidkuu sheegayaa sheekhu bal tirmidi baheqi umaan laamina kuba sugan waa xadiid abu hureyre oo lafdigiisuy laa yu-adinu ilaa mutawadiun ma aadaamayo ruux weyse qaba mooye ruux kale laakiin wuxuu yihi sheekhu isnaadku waa dacfi oo kolley dacfiguu sheegayaana xadiidka zuhri baa ka warinaya abu hureyra zuhrina ma soo gaadhin abu hureyre oo lamuu kulmin dee ciddii baa markaa inqidaac baa jira waa taas wax kamuu maqlin welibana waxaa tirmidi daba socotay halkaasuun isagoo weliba sanadkaa zuhri can abi hureyre ah laakiin aan marfuuc lagaba dhigin ee mowquufo laftigiisu iyo laa yunaadii bisalaati ilaa mutanawadi salaada uma dhawaaqayo ruux weyse qaba mooye markaa tirmidi baa wuxuu raaciyaa wahaada asaxu oo kan baa ujeedadu inuu xadiidkaa marfuuc buu ahaa kanna waa mowquufo waa abu hureyre kalaamkii kan baa ka xoog badan ka sixo badanka walow labadoodu isku sanad iyadoo mid kastaba inqidaco ku suganyo kana waa zuuri can abi hurayrune laakiin marfuucnimo iyo mowquufnima laguma wariya labaduba ka marfuucina dacfigaasaa jira ka mowquufkiina dacfibaa jire laakiin wuxuu raajax yeelayaa markaa tirmidi kan mowquufka ayuu raajax yeelayaa balkuu sheegayaa kaas weeyaan oo meeshii waxaa jira dee iskhilaafkaas xadiidkaa marfuuciina laftigu hadduu sugnaado dee weyse la-aan lama aadaameen bay ahaan lahayde kol haddii aan u sugnayn aahaartii salafkuna waaba tano dee iskhilaafkaasi jiree waxa ay t arintu dee kolley karaaha wey jirtaa se ay ma kala duwani kuba tageen se haddii lagu aadaamo aadaanka waa ansaxaya wey aadaanka haddii waa ansaxaya haddii laguba aadaamo waa kan bukhaari kolley wuxuu dooranayaana jawaaska oo walow labadan hadalee kala duwan uu soo naqliyey muxuu raaciyey wa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yadkuru llaha mid xusa calaa kulli axyaani waa xadiid aynu soo maray aynu halkii xaydka ku soo maray laakiin markaasba mucallaq buu ahaaye muslim baa laakiin sanadkiisa dhammeeya oo mowsuul kaba dhiga rasuulka ilaahay waqti kastaba waa xusi jiray marka muxuu bukhaari tan usoo qaatay waa ikhtiyaarkiisiiye dee aadaankuna adkaartiibuu kaba mid yaho weye aadaanku adkaartii ayuu jumladeedii kaba mid yahay markaa kol haddaan adkaartii dahaaro loo shardiyin isaguna salaadii maaha ee waxa weeyaan oo waa wax ka baxsan salaaddii dadka looguma yeedhee markaa waa adkaartaasubuu kaba mid yaho isna dahaaro looma shardiyayo oo waa tan geesa loo jeedsanaya ay jirto dhagihiisii uusan inoo soo naqliyey ama dee faraha gelinaya ay jirto bal waxyaalihii lagama doonayo salaadee waa taa uu soo naqliyo markaa hore ruuxu inuu hadli karo aadaanka dhexdiisiiyo waxyaalo uu markaa odhan karo markaa dee salaada wixii loo shardiyo looma shardeeyo markaa bal bukhaari ikhtiyaarkiisu muxuu yahay ruuxu weyse la-aan waa ku aadaami karaa bal taasba weeye markaa laakiin eeg umuurahan khilaafka jira daraaddeed ayuu tarjamada taa hore dee aanu u jasmin khilaafka bayn ahlicilmi jira ayaanu u jasmine laakiin umuurahan ikhtiyaarkiisu waa tan wa qaalat caaishatu kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yadkuru llaha calaa kulli axyaani bal markaa waxay inoo yar hadhay uunin bal maalan masaladaas inta tarjamada hore kuwan kale waxa weeyaan bal halkaasaan kuba dhaafaynaa hal yatatabacu lmuadinu fahu haahunaa wahaahunaa bal maalan taas weeye xagga marka la eegooyin in faraha bal maalan dhigaal la gelinayo oo kale de waa tan bilaal uu inoogaba soo naqliyey imaka taas lafdiga imaka siiqatu tamriidha kuba soo naqliya bilaal ibnu cumarna wax ka duwan ayuu sooba naqliyey bal markaa kolleyna ayma kala duwana waxaabay iyagu soo naqliyaan dee tan istixbaabkeeda iyo inay sunnaba tahay taas bay soo naqliyaan waxaa kaloo xadiid baa yimi marfuuc oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bilaal inuu amray inuu labadiisa dhagood ama labadiisa farood dhegihiisa geliyo laakiin sanadkiisa isna dacfi baa kuba sugan ibnu maaja iyabaa wariyey bal waxyaalo kalena way soo arooreene bal waxaan leenahay kolley waa iyadna xaalo jaa-isa ama ay kuba tegeen istixbaabkeeda wax laasima ma aha culimmaduna markaa xagga marka la eega tan laba faa'iido ama laba xikmay uba sheegaanoo midi waxay yidhaahaan bal hadday sugnaato weeye annahu qad yakuunu arfaca lisawtihi markuu san sameeyuu dhegihiisan ama farihiisa dhagaa geliyo waxaa la arkaa sawdkiisii inuu intaasi ay ziyaado kale kusoo biiriso oo intaasi dhawaaqaysii ay sare usii qaado bal maalan xadiid iyadna dacfi ku sugan yahay baa macnaha kuba yimi arrinka kale sheegaan waxa weeyaan waxay calaamo u tahay ruuxii muadinka ahaa oo ruuxii bal kaba fogaayeen dhawaaqiisa arkayna laakiin arkaya taa ama ruuxii dhagaala ayan waxba mooqa lahayn ayaa markuu tan arko garanaya inuu aadaamayo kollay tirmidina wuxuu soo naqliyaa inuu ahlucilmiga si guud ugaba soo naqliyaa inay sunneeyeen ama ay doorteenba an yudkhila lmuadina isbacayn fii udunayhi fi laadaanba weeye bal barhkood intooda badan aadaamkay kaba dhigeen xataa awsaaciyo iqaamaday gaadhsiiyeenba ee bal xikmada ama faa'iidada labada faa'iiday soo naqliyeenna taas weeye xagga xaggii tatabuci waa kan xadiid buu inoo soo dhigtay oo wuxuu yihi markaa tatabuca iyo yartafitu fi laadaana waa isla mid baan leenahay waayo waa xislaazimaya xadaثna mxamed ibn yusufa qaala xadaثna sufyaan can cawn ibni abi juxayfata can abihi markii dhaweyna hadda waan soo haynay xadiidkan sanadkan de laakiin waxaan ka soo bilownay uun markaa halkaa cawn ibn abi juxayfa iyo abulcumays iyo intii ka horreysay kuma sugnay waa xadiidkii marka dhaweyd aan soo aragnay un wuxuu yihi anahu ra'aa wuxuu arkay aabihii waa abu juxayfa bilaalan bilaal buu arkay yu-adinu xaal uu aadaamayo fajacaltu waxaan gudagalay buu yidhi bilaal baa aadaamayay waa markaa abdaxa la joogay atatabacu inaan anigu raacraacayo faahu afkiisii haahunaa haahunaa xaggan iyo xaggan aadaani waa dee aadaanka sababtii weeye oo macnaha muxuu yahay wahb ibnu cabdilaahi ama abu juxayfa leh bilaal baa aadaamayey marka tii hore waxay ahayd oo lafdiga aan kusoo laqbaynayba hal yatatabacu lmuadinu faahu oo afkiisii miyuu xaggan iyo xaggan uba duwayaa waa wejigiisii miyuu dadbayaa uno xtaa u raacraacayaa tan imika waa ruux arkayey oo eegayey ayaa wuxuu ihi waxaan raacraacayay kolba isha la raacayay bilaal afkiisa isagoo xaggan kol u jeedsanaya kolna xaggan u jeedsanaya aadaankii oo macnuu waa maxay bilaal markaa uu aadaamayey ayaa uu soo gaadhay xaya cala asalaati xaya cala alfalax uu soo gaadhay ayuu muu jeedsan oo xaggan iyo xaggan umuu jeedsane wejiga intuu dadbay buu afkiisa xaggan u jeediyey midigtii markaasuu xaya calaa salaat yidhi haddana xaggii kale ayuu san oo kale ayuu u jeestay isagoo xaya calaa salaat ama xaya cala alfalaaxle ayuu uba jeestay markaa saxaabigan muxuu samaynayay dee isagu sii egaya kolna xaggan uula jeestaa kolna xaggan uula jeestaayo afkiisii baan raacraacayaa kolba xaggaa uu u jeesto ayaan ana xaggiisa dayayaa weeye markaa labadu way islaasimayaanoo muadinkii markaa maxaa inooga soo baxaysa muadinka naftiisu inuu dee kolna xaggan u jeedsanayo oo uu xaggan afkiisiiba u raacraacayo kolna xaggan oo labadoodii waa wax islaasimayee bal waxaa inooguba sugan halkan inoo soo baxaysa iltifaatkii ayaa inoo soo baxaya oo iyadana taa suna nibadkeeda ayaa inoo soo baxaya in kolley halkana mudlaq bay tahay oo aadaankii unbuu yidhi halkee buu ujeedsan jiray ma inooguma sugnaa laakiin muslim riwaayadiisa oo iyadu tan ka taamsan ayaa waxay fajacaltu atatabacu faahu haahunaa wahaahunaa yamiina washimaalan yaquulu xaya cala asalaati xaya cala alfalaax oo macnaha irtifaadkii bay inoo qaydaysaa markan inta uu dee aanu dadka toos ugu yeedhahayn xaggii qibladii buu u jeedayaa laakiin markaa kale ee uu dadkii laba hadlayuu leeyahy kaalaya salaadii u kaalay ama liibaantii u kaala ayuu dhinacyada si bal haddii dee mukabiraadkan sawdkee geeskaisaba waxawey sawdkii gaadhsiinayaana may jirine bal kolba dhinaca uu xagga afkiisa uu dadbay dhawaaqu u yar dheeraado taas baabay ahayd bal maalan taas bay tahayoo ruuxan muadinkii markan uu wejigiisii dadbaya waa markaa uu xaya cala asalaati xaya cala alfalaax leeyahay waana wejigiisuune jirhkiisii oo dhan ma wada ahaa bal markaa taas bay tahay kolley xadiid buu halkan tirmidi kaba soo noqonaya inuu bilaal arkay isagoo aadaamayo wareegaya oo afkiisiina raacayo xaggan iyo xaggan labadiisa faroodna ay dhegihiisa kuba sugayihin xadiid tirmidi weeye kolley tirmidi wuu saxiix yeela albaanna waa saxiix yeela xaafidna wuxuu leeyahy lafdigaa weeye duur xadiidka waa idraaj bay kuba tahay riwaayada khaasatan riwaayadan cabdurasaaq can thawri bay gashay oo riwaayada cabdiraxmaanba way ka marantao lafdigan buu kaba dhigaya wareegan uu wareegayay bal mudrajinay tahay laakiin waxaa la duwayaa un waa wejigii iyo jeedsiga kolaba labada dhinac loo jeedsanayo baabu qowli rajuli faatatna salaatu wuxuu u baabaysan yahay ninka qowlkiisii uu odhanayay faatatna salaatu bal manaa xukunkeed miyay bannaan tahay ama ma la odhan karaa mise wax karaahay miyay ku sugan tahay mise kuma sugnaa inuu yidhaah salaaddii intay dhaaftay salaaddii wayna dhaaftay bal cibaaradaas markaa muxuu cibaaradan u soo dhigtay kolley qaradkiisu laha waa kan bacdu salaf diiday cibaarada in laba yidhaaho ayuu ku radiyaya wuxuu yidhi wakariha uu nacay ibnu siriina ina sirin waa imaamkii muxamede an yaquula shakhsigu inuu yidhaaho faatatna salaatu salaaddii baa naga tagtoona dhaaftay walaakiin liyaquul ha yidhaaho waa hadalkii uu ibnu siriin yidhi lam nudrik salaaddii maanaan gaadhin iyo taasi ha yidhaahee laakiin wayna dhaaftay iyaanu odhanin ibnu sirin baa isagu taas yidhi marka wuxuu ihi bukhaari hadalkan dambe isagaa leh wa qowlu nabiyi sala allahu calayh wasalam asaxu rasuulka ilaahay qowlkiisii oo ah in la odhan karo tan inay bannaan tahay basi aanu kuma sugnayn ayaa asaxu ka sixo badan oo ka xoog badan kolley sixada halkan asaxa afcalu tafdiil maaho qowlkaasna xoog buu leeyahy kanaa ka xoog badan oo imika taa ugama jeedo suu shaariix bay noo caddaynayo bimacnaa saxiix weeye oo marka qowlka ibnu siriin loo eego dee qowlka rasuulkaa saxiixoo naskiibaa ku yimi san sidaa ibnu siriin wax kaba duwan ku yimi oo marnaa wuxuu leeyahay wax ba'si kuma sugna ibnu siriin haba diida taasoo ha kar habeen marka halkuu kuma sugnayn waa xadiidkan xdثna أbو نعيم qال xdثna شhيbان عن yaحyى عن cبداللahi بن أbي qتاaلةa عن أbيه qال أنhu qاal kley sanadku isagoo sanana dhowaana waan s adigu soo araragno o inagu soo noqnoqdaa yaxyuhuna waa yaحya بن أbي kaثيir weeye markaasaa wuxuu yihi abu qataada qaal abu qataada wuxuu yihi baynama wqti naxnu anagu nusalي aan tukanayno maca النabiyi slى الlaهu عalيه وasلم rasuulka ilaahay maciisa aanu tukanayno id waqtigaa rasuulka ilaahay samica wuxuu maqlay jalabata rijaalin ragsan qadhood oo dad soo yar degdegayay ayuu jaanqaadkoodii iyo xarakaadkii waa socodkoodan ayuu maqlay rasuulka ilaahay falamaa sallaa markuu salaadii dhammaystay ayuu qaala yidhi maa sha'nukum war xaaladiinnu maxay tahay oo waa maxay sanqadhaa siyaadadeed maqlay iyo dee taas degdeg iyo umuurihii uu dareemay weeye qaale waxay yidhaaheen markaa dadkii deesani ay kaba dhacday istacjalnaa ila salaati waxaanu usoo degdegnay siintiiyo taadu dalab ma faa'iideynaysa maka halkan waxa weeyaan waxaanu usoo degdegnay salaadii baanu usoo degdegnay bay yidhaaheen oo saasaa dee taad sanqadha ayada u maqashay qaale wuxu uhi falaa tafcaluu haddaba sidaa samayseen ha samaynina taas oo dib ha ugu noqonina muxuu yidhina idaa ataytumu salaata salaada marka timaadaan meesheedii haddee doonaysaan inaad timaadaane usoo kacdaanba facalaykum korkiina waxaa ah laasimtaan bisakiinati xasilooni waa deganaan xaggii socodka xarakaadkii bal xasilooni taas laasima famaa adragtum wixii aad soo gaadhaan imaamka iyo dadka aad la soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum halkan weeye halkuu soo qaatay rasuulka ilahi muxuu ka cabiray wixii idin dhaafaa faatakum buu kaba cabiray markaa shaqsi hadduu yidhaha faatatnii salaad wax cibaaroo basioo ku sugan ma jirtee wamaa faatakum wixii idin dhaafana faatimuu markaa dee imaamku salaadiisa ka baxo taam yeela bal markaa taas buu yihi kolley cibaarada imaka halkan uu soo dhigtay imaka halkan iyadoo waxaan filay in markaas dee waxyaalo kalena ay noo horeeyeenoo xadiidkii abu qataade yaa rasuulallahi faatatna salaatu bal maala maya waa xadiid kale walow aan asalkiisa soo aragnay bal cibaaradu usoo qaatay rasuulka ilahi baa yihi wamaa faatakum wixii idin dhaafa markaa ruux hadduu yidhaha faatatna salaatu wax dhibaato ku sugani ma jirto ama xadiidka kolley macnihiisa iyo umuurihiisa waa kan isagoo riwaayo kale lena waan arki doonaa labadaasaan iskuba sharxi doonaayo xadiidka maxaa inooguba sugan wixii aad soo gaadhaan tukada wixii idin dhaafayna marka dambe buuxiyo taam yeela baabun laa yascaa ila asalaati aadaankii baan ku dhex jirnay kollaynayn aadaankii muu dhammayn weli abwaabtiisii oo dee jamaaca inoo raaci doonta se imaka halkan tarjamadan baabu qowli rajuli faatatna salaatu iyo baabkan ka dambeeya waa wuxuu soo dhexgeliyey marka la eego abwaabtii aadaanka oo maxaanay arrintu ay tahay dee ruuxu markuu in aadaankii wataynu soo marray in loo jawaabayo o la ajiibayo oo kale bal ruuxii markaa uu aadaankiiba maqlo dee waxaa suurtagala ee uu soo baxo inuu tukado inuu salaadii soo gaadho dhammaanteed barhkeed inaanu waxba soo gaadhin marka haddii aanu wax soo gaadhin markaasaa hadalkan faatadna salaad uu meeshii imanayaa waxaaba jirtana hadduu wax soo gaadhayna dee waxaa meesha ku sugan seebaa laga doonayaa markaa uu soo socdo oo kale bal hadhow hadday wax dhaafeenna seebuu kaba yeelayaa umuurahaasoo calaaqa lale taas dee imaatinkii iyo yeedhidii la isuba yeedhay ayuu baabkan iyo kan kale usoo dhexgeliya weli aadaankii nooma dhammaan iyo wixii kuba tacalluqsanaa baabkanna muxuu ihi baabun waayo waa aadaankii markii la maqlay ama iqaamo marka la maqlay dadka waxyaalihii kaba dhacaya weeye laa yascaa uma ordayo uma sacyo ila salaati xaggii salaada macnaha si caadiya oo degan buu usoo soconayaaye uma soo ordayo uma soo degdegayo xaggii salaada markuu dee usoo baxo weli ati ha yimaado oo halkii salaada ha kuba yimaado bisakiinati xasilooni iyo walwaqaari deganaan ha kuba yimaado wa qaala waxaanuu yidhi oo bal maalan rasuulki ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waana xadiid bal maalan taase kollay tarjamaduna barhkoodu way kaba dhacday oo qayb ahaan kumay sugnayne maa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimuu waa lafdigii imakaan kaba soo baxnay ee waqaalahu abu qataadata can nabiyi alيه waslm oo ibeeda intan abu qataada rasuulka ilaahay kaba wariyay waa sidii aynu imaka soo marro waa xadiidkiisaan kaba soo baxnay waa kaa lafdigiisu ahaa fama adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimo qaalahu abu qataadata raawiyan can nabiyi sala allahu caleyh wasalam bal xadiid kale oo isagana ay wax ku kulmayaan ayuu halkan inoo soo dhigto wuxuu ihi markaa musanifku xadaana aadamu qaala xadaana bnu abi dibin qaala xadaana zuhriyu can saciid bni lmusayibi can abi hurayrata can nabiyi sala allahu calayh wasalam وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال bal sheekhu laba sanadoo zuhri dee waxa weeyaan kugaas ayuu meesha soo naqliyay zuhri marka lasoo gaadho laba sanadoo wixii ka sheeya xadiidku yeelanayo ibnu abi dibi baa labadaba kaba warawarinaya ee laakiin waana sanadkii hore midna zuhri xadiidka wuxuu ka warinayaa saciid ibnu lmusayib can abi hurayrata iyo abu salama can abi hurayrato marka macnuhu waxa weeyaanuun marka zuhri baa wuxuu xadiidka leeyahay laba sheekhoo labadooduba abu hureyre uga waramay weliba waa dadkii axaadiidiisa aada uba badnaa dee saciid abusalama ka badan san hore usoo sheegnay abu saalix iyo abu salamiya baa isku dhowdhow xadiidka abu hureyre markay noqoto saciidna waa dadkaas soo raacayo dee in abu hureyre abu qabayo oo aada uba laasimay isaguna haddaba in abu hureyre may waxaan leenahay zuhri baa laba sheekhleo marka waxaa dhacaysay kolkol inuu israaciyo oo imika musanifkaba way noo dambaysay iyadoo labadoodu sanad keliya la iskuba raacin karo in la kala reebo kolkol waxaa dhacda miduun inuu kuba gaabsado aimada qaarkood ay markaa inse imika tirmidi oo kale iyo barhkood ay kala raajax yeeleen labada riwaayo mid ahaan oo ta abusalama ay raajax yeeleen laakiin labadaba way kaba sugan yihiin kitaabkeenana labaduba halkan siay uguba sugantay iyadoo la jamcinayaana way kuba sugantay kutubta kaleo macnaha zuhri baa xadiidkan saciidna waa ka wariyey abu salamana uu ka wariyey labadoodna abu hureyre kaba wada wariyeen zuhrina ibnu abi dibi baa kaba wariyey labada dariiqba marka muxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qaala anahu qaal idaa samictum marka aad maqashaan aliqaamata ama iqaamada haddaad maqashaan salaadii oo la aqiimayo famshuu soo socdo oo ila salaati salaada xaggeeda usoo socda u socda walxaal calaykum korkiina bisakiinati walwaqaar halkan ruwaada barhkoodna calaykum sakiinati walwaqaar labadubana dee labada luqabo way badan yihiin way banaantihiin oo iyadoo bada la gooyo iyadoo la gooyo mala iyadoo la gooyaana way badan tahayba iyadoo badu ay markaa joogto laakiin way soo noqnoqotaa labada xaalaba iyadoo waxaana korkiina xasilooni taas iyo waqaar iyo deganaanta riwaayadii hore waxaynu soo aragnay abu marka la eego idaa ataytum salaata salaada markaa timaadaan tanna waa idaa samictum liqaamato tan baa kasii khaasan oo imaatinka salaada la imanaya hadduu ruuxu markuu aadaankii maqlay uu soo baxo iyadoon weli aqiimitaan ku gaadhin iyo haddii bal maalan markaa uu aqiimitaankii maqlay uu soo baxo labadaba lafdigaa hore uu shamlinayay ama iyada tani waa ruuxii dee isagoo weli aan soo gaadhinba masjidkii iqaamadii maqlay koleyna waa meesha degdeg uu sii badayu isleeyayaa lagaa hor rukuucin ama aad gaadhid iyo taas oo kale oo markaa tan baa kasii khaasan weeye oo bal markaa waxa weeyaan xataa dee ruuxii iqaamada intuu maqlay laa in doonayay inuu degdego siuu ama takbiirada imaamka mar la xidho ama uu ragcadda ugaba gaadhay la yidhi haddaba meye si degan isagaba sii soco hadday jirto kii iyadoo weli waqti uu haysto weli salaadiiba aan la gelin soo socdayna min baabi awla ayuu noqonayaa laakiin tan baa ka khaasan iyada taa hore ee taas weeye idaa ataytum samictum liqaamata famshuu ila asalaati wacalaykum biاsakiinati waalwaqaar walaa tusricuu ha degdegina hadegdegida baa rasuulka ilaaha yidhi kollayna xadiidii muslim wariyey ayaaba inooguma sugnayd amarkan xikmadiisa iyo markaasoo arintu ay tahy faina axadakum idaa kaana yacmidu ila salaati fahuwa fii salaatin axadka idinka idinka midi kol hadduu salaad ku soo socdo salaadiibu ku jira ajrigii baaba kuu socda maxaad la degdegi weeye ajrigii salaadu bal xadiid abu daawuud baa ha ruuxu dee markaa uu soo baxo taas salaad buu kuma jira hadduu markaa soo gaadhi sax ajrigii buu leeyahy hadduu wax ka soo gaadhay ajrigii buu leeyahy xadiidka waxa kuma yimi xataa hadduu yimaado iyadoo laga baxay ajrigii waa leeyahy markaa dee wax loo degdegaaba ma jirto weeye ruux salaad ku jirana waa tahay aadaabtii ilaali ruux markaa la ilaalin jiray fama adragtum wixii aad soo gaadhaan fasalluu tukada oo imaamka wixii aad laba soo gaadhaan tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana fa atimuu taam yeelo oo dhammeeya bal markaa soo buuxiya bal taasba weeye kolle xadiidka macnihiisu aad buu inooguba cadyahay walow kalaam dheere dee iyo masaa'il kala duwan culimmada halkan ay markaa laba yimaadaan markaasin oo halkan kollayde waa alfaadihiisa yimid daraaddeed ee xadiidka bal horta tuu inoogu sugan waxa weeyaan ruuxu fadiiladii jamaacada waa helayaa qayb salaada kaba mida kol hadduu imaamkii la soo gaadho waayo famaa adragtum fasalluu in yar iyo in badan lama kala qaadin ragcad laguma qaydin ee wixii kolba aad la soo gaadhaan la tukada weeye bal markaas waana jumhuurulculamaa qowlkood barhkood baa waxay yidhaahaan ragcad wax ka yar jamaacada laguma helayo xadiidyadii aanu soo marray manadarka ragcata min asalaat bay soo xujaysaane laakiin taa xagga waqtiga ayaa lagaba hadlaye bal tan markaas weeye jumcada markay noqotay iyada xadiid gaaraa kuma yimi bal arinta kale loo daliishadayna inay wuxuu ihi rasuulka ilaahay famaa adragtum fasalluu ee ruuxu xaalada uu kolba imaamkii laba soo gaadho inuu la xidhanayo oo ku xidhanayo la soo gelaya salaadiiba weeye dee kolley xadiidna waaba yimi ruuxu haddii uu helo isagoo anoo rukocsan ama taagan ama sujuudsan kolba saa aan ahay uun hayla noqdo ha xidhoo bal markaa xadiidkana famaa adragtum fasallu way noqonaysaa wamaa faatakum faatimuuna wixii idin dhaafay taam yeela bal halkan baa kolley kalaamkoodu ugu yar dheeriya culimmada waxyaalo kalena ay kaba ratimeen waxa weeye xadiidka ruwaadiisii zuhri asxaabtiisii markaan eegna iyo xertiisii ama asxaabtiisii waaweyneyd intoodii badnayd faatimuu bay yidhaaheen xadiidka taam yeela wixii idin dhaafa imaamkii sufyaan ibnu cuyeyna ayaa isagu xadiidkan wariyey oo isaguna dee saa asxaabtii badnaydee zuhri baa igooba wariyeen isaguna waa raggii waaweynaa dee xufaadii asxaabtiisa ee laakiin cibaaradiisa waxay ahayd wamaa faatakum faqduu wixii idin dhaafa qadeeya taas bay ahaydba in imaam muslim oo kale iyo taas wuxuu kuba xukumay walow xataa sanadkeeda waa sheegay matigeedun baan u sheegin si waxay waham tahay bal maalan marka la eege xataa abu daa-uudna halkan markuu joogo dee kitaabu salaadba oo kole casharo aan dhaafnay ruwaadu say kala yihiin iyo alfaadihii dhacdayaba uu yidhahaaye kolley kalaamkooda waxaa xaasil ku yahay riwaayaadka intooda badan markay xadiidkan zuhri noqoto faatimu bay kuba timi in yar bay ku timi faqdu iyadoona xadiidkan abu hurayre ahayn ama xadiidka zuhrina barhkood faqdu way kuba yimaadeen bal markaa waxa weeye in de waxaan lena waa timaya laakiin ishkaalka jira waxa weeyan waxa hadalkooda badiyey lafdigan itmaam oo taam yeela iyo lafdigan haddaan faqdu nidhaahno qadeeya oo wix dee idin dhaafay markaa laba yimaado oo qadeeya ayaa macnahoodu kala duwan yahay sida macnahoodu kala duwan yahay waxaaba weeyaan waana halka khilaaf dee bayn ahlicilmi uu jiro waa macnaha haddii qadaa laguma fasiro sida wax ku dhaafay ood qadaynayso marka marka la yidhaha wamaa faatakum faatimu wixii idin dhaafay taam yeela ruuxu intan uu imaamkii la soo gaadhay waxa weeye uun waa salaadiisa bilowgeedii bay noqon waxay bal maalan dee markaasi isaga dhaafayna waa kan oo dee salaada aakhirkii unbay noqonayeen waa wuxuu taam yeelayo salaadiisuunbuu buuxinayaa cibaarada faqduba waxay keenaysaa si wixii hore dhaafay uu qadaynayo wixii hore dhaafay uu qadaynayo markaasaa meesha waxaa soo baxaysa shaksigu imaamka waxaanuu la tukaday ma salaadiisa bilowgeediiba mise waa salaadiisa dhammaadkeedii dee barhkood baa waxay kaba dhigeen inuuse waa haba yaraadeen culimadii laakiin de waa koo culimadii inay salaadiisa dhammaadkeedii ay tahay oo imaamkiibay ka ictibaariyeen salaadiisa dhammaadkeed marka maxay noqonaysaa salaadiisa aakhirkeedii ayuu imika tukaday marka maxaa meeshii u harhsan intan uu soo gaadhay waa salaadiisa aakhirkeedii intii hore marka waxaa meeshii soo baxaya salaadii in la laba jahro haddii bal maalan taas oo kale wixii la labayma jiray faatixada dabadeed suuradii la aqriya iyo waxyaalo saasaa soo baxaya intooda badanna waxay dee lafdigan loo badan yahay bay eegeenoo may e intani waa salaadiisa bilowgeedii oo maalan hadduu laba ragcadood ka soo gaadho labadii ragcadood ee hore weeye labadii ragcadood ee dambe ayuunbuu laba imanaya waa tan atixiyaadiyo taa uuba fadhiisanayo jahri iyo waxyaalahaas meeshii jiraa ma jiraan qunuudkiina dee markaa subaxoo kale tiya waa wuxuu dambaynaya bal marka waana umuuro taasay waxyaala khilaaf kaba soo baxayaan laakiin maxaa jirta lafdigan alqada inuu kuba yimaado gudasho wax la guto ama faaruqid wax lagaba faaruqo oo bal markaa waxaan leenahay xataa faqdu kol hadduu xadiid keliya yahay oo atimu iyo iqdu kuba yimi iqduna waxay noqonaysaa un guto bimacnaa atimu bay la noqon sida faida qudiyati salaatu fantashiruu fi lardi iyo maaha marka la qadeeyo oo marka la dhammeeyo ee lagaba faaruqo faidaa qadaytum manaasikakumna waa macnaha yahaydoo bal macnaha kale marka lagu fasiro labadii lafti way iswaafaqayaanoo bal markaa dhibaata ma jirto laakiin marka tan qado lagaba dhigo midna itiyama lagaba dhigo ayaa khilaafka bayna ahlicilmi uu soo gelayaa oo laakiin dee jumhuur culamaa qowlkoodu waxa weeye waa awalu salaati waxan waxa dambe uu la imanayana waa aakhira salaati halkii barhkood kaba dhigan may waa aakhiru salaati awalu salaatidiibuu kuba celinaya oo uu qadaynaya marka wixii khasaayisa awalu salaat ay kaga duunayd markaa aakhira salaad uu laba imanaya arrin kalena jirto xadiidka loo daliishadayoo ruux hadduu imaamkii rukuuc ku soo gaadho eeg rukuuc buu kuba soo gaadhay laftigiisa waa kan yidhi wixii ku dhaafay la kaalay qiyaamkii iyo qiraa'adii way kaba maqan yihin qiyaamkii iyo qiraa'adii way kaba maqan yihin markaas waxay keenaysaa taasi oo looga daliishaday kal haddii qiyaam iyo qiraa'adii dee laleeyahay ku celiyo wax dhaafay oo wixii ku dhaafay la kaalay oo taamya laba leeyahay in ragcadaasi aanay uba tirsanayn kolley abu hureyre iyo jamaaco taasa waa lagaba soo naqliyaa bukhaari oo kale juskiisa qiraa'ada qolooyinka faatixada ka dhigay inay ragcad kasta waajib tahay qowlkoodu kaba dhigaa shaaficiyadana ibnu khuseymiya rag siaasi way doortaan ay leeyihiin kol hadduu qiyaamka ruuxa dhaafay salaadan ragcaddani uma tirsana laakiin jumhuurulculamaa qowlkooda ah hadduu ragcad kuba soo gaadho inay uma tirsantaho xadiid noo dambeeyo xadiidkii abubakrata zaadaka allahu xirsan walaa tacud kaas bay iyaguna xujaystaan bal halkanna dee jaanibka waxyaalihii loo dariishaday ayay kaba mid tahay baabkan yar baan ku dari baabn mataa yaquumu naasu idaa ra-u limaama cinda aliqaamati mataa yaquumu goormay kacayaanoo annaasu dadku idaa ra-w markay arkaan alimaama imaamka cinda aliqaamati iqaamitaanka salaada waa salaaddii baa la aqiimayaa goormay u kacayaan imaamkiina maaha mid maqan oo hadduu dee intuu gurigiisiba kuu dhow yahay lasii aqiimay oo dadku ay sugayaan oon lasii gelahayn hadal kaley noqonaysaa laakiin waa wuxuu leeya way arkayaan oo waaba joogaa goormaa dadku ay kacayaan bal taas buu ihi istifaan buu usoo dhigtay wax muu jasmin sababta waxa weeyaan lafdiga xadiidka ay noo soo wada tacyiin iyo taxdiid meeli kuma sugna oo wuxuu yihi marka xadaanaa muslim bnu ibraahima qaala xadaanaa hishaamun qaala kataba ilaya yaxya waa yaxya bnu abi kaiir weeye ayaa ii soo qoray can cabdillahi bni abi qataata can abihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi idaa uqiimat isalaatu salaadii haddii la aqiimo falaa taquumuu ha kicina xataa tarawna ilaa ay aragtaan oo macnaa anigoon weli joogin rasuulka ilaahayna ma dheero dee waa imanaya waa la sugayaa haddii salaadiiba la aqiimo iska fadhiya fadhigii igu sugayaan dee waaba intaasoo rasuulka ilahay intay wax jeediyaan wax shuqliyaan uu ya raago dadkiina taagnidan ay taagan yihiin ay dhibto ee ha kicina ilaa ay aragtaan taas baa rasuulka ilahi yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaa laa taquumu xadiidka waxay tahay in la kaco nahyinteed laakiin waa marka aan la arkahaynba weeye laakiin hadday arkaysaanna waxay ka dhigan tahay haddii ay ugu muuqdo inay kacayaan markay iqaamadii maqlaan iyada taasi marka la eego waqtigay kacayaan laftiga xadiidkan waa mudlaq wax qeydoo uu leeyahay maba jirto oo ah iqaamada marka la bilaabo ama marka qad qaamati salaatu laydha ama marka halkaa la marayo ee haddii dee uu joogo la arkayo in la kacayo cinda aliqaama ayuunbaaba inooguma sugan marka taasna waxay keentay kolley salafkii ummaddu inay waqtiga la kacayo khilaafkooda uu yahay intooda badanna waxay kuba tagaan imaamku hadduu masjidkii la joogo iqaamada in la dhammaysanayo marka iqaamada laga faaruqoon in laba kacayo dee barhkood iyagu yidhaaha waa sa anasyana lagaba soo naqliya qad qaamati salaatu marka la yidhaaha ayaa la kacayaana way jiraan haddaan aada u qayimo imaam maalik muwadaciisa ku leeyahna waxa weeye wuxuu yidhaahaa dadku waqtigay kacayaan cinda aliqaama wax saasoo xad la xadeeyey oo la leeyahay taa lagu dabdiyey maan maqale laakiin waxaan u arkaa calaa daaqati naas nin culus baa jira dadkii ka mida mid khafiifaa jira marka haddee say u kacayaan ha u kaceen oo ujeeddadu xad markaa maxduudoo laleeya ama awala liqaama ama wasadka ama qadqaama ama ha laga faaruqo oo taasoo dabdisan oo la xadeeyey taas maan maqale waa calaa daaqati naas oo kii isagu hore u kacaya marka allahu akbar maqlayo kii bal maalan dhexda kaba kacaya iyo kii marka la dhammeeyo kacaya iyo kii dee muddo soo xaamxaamadaya ee culusbee markaa dambe kacaya waa calaa daaqati naas waxaan leenahay waa hadal kolley aada iyo aada uba qayima ee waa markaa imaamku joogay imaamku laakiin haddaan masjidka kuma jirin xadiidka dee waa taa inooguma sugantahay haddii dee og la ogiyay maqayo muadinka wuxuu u aqiimay waa la iska gelayaa iyada dee wax xukunku waa kanuun haddii laakiin aqalkiisiibaaba dhowo markuu iqaamada maqluu soo baxayo caadadiisiibaaba taasa welina soomau bixin markaa waa la iska fadhiyaya intuu soo gelayo rasuulka ilaahina waatuu amro falaa taquumuu xataa tarawni uu yidhi bal axaadiid kolleyna way noo socotaa bal xadiidkan baa imaka baabkan kan ka dambeeyey laftigiisa haddaan raacyo waayo waa lafti aynu soo maray wax inoo soo kordhaya ma jire baabun laa yasca ruuxu uma sacayayo ila salaati mustacjilan xagga salaada isagoo degdegaya talabada ama xoog uma soo qaadiyo mana soo ordayo walyaqum ha kaco bisakiinati walwaqaar xadaana abu nucaymin qaala xadaana shaybaan can yaxya can cabdillahi bni abi qataadata can abihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam idaa uqiimat isalaatu falaa taquumuu xataa tarownii wacalaykum bisakiinati taabacahu caliyu bnu lmubaarak ninka uu sheegayaana waa shaybaan oo yaxye ka wariyey waxaa isna xadiidka la wadaagsaday caliyu bnu lmubaarak baa la wadaagsaday oo bal maalan isaguna yaxye iyadoo siyaadadan ah wacalaykum bisakiinayna markii hore lafdigii hore maynaan soo argay hishaamkiisa falaa taqumu xataa taruunii buu kuba joogay ee kan wacalaykum bisakiina waxaa shaybaan la wadaagsaday caliyu bnu mubaarak oo isna siyaadadan wallah subxana wa tacala aclam